Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan kuwaasoo dhameeyay jaamacadaha dalka isla markaana shaqo ku waayay cilmigii ay barteen. Haweenka ayaa ka qalin jebiyay kulliyadaha kala duwan ee caafimaadka iyo ganacsiga ee jaamacadaha magaalada beledweyne. Qaar ka mid ah haweenkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxaan ka codsanaynaa maadaama aan nahay dhalinyar yacni intaasoo sano wax soo baranaysay yacni oo mustaqbalkooda ku horumarinaysay inay ku horumariyaan rajaynaysay yaan ardayda la yacni wax soo bartaa niyadda laga naafaynin waayo naafada ugu weyn oo qofka soo gaarta waa ma ahan kan lugta laga beelo ama gacanta la beelo ee waa qalbiga tan lugta qofka wuu gashan karaa wax ma camila ama gacanta wuu gashan karaa laakiin qalbiga hadduu qofka indhaha ka beelo mise ooba yacni niyad jaba si uu kusoo kabsado ma yaro qofka intaasoo sano wax soo baranayay in niyaddiisa yacni loo qabuujiyo waalidkiisana loo qabuujiyo waxaa laga yaabaa in lagu soo koriyo waxbarashada loogu soo bixinayay waqhti adag iyo juhdi ay waxyaabahin awoodin waalidiintooda ugu soo bixinayeen marka yaana waalidiinta qalbiga laga dinin ardayda soomaaliyeed wax soo barata aqoon-yahaniintan laga dinin sidai cadaaladu ilaahayna faray in yacni shaqada loo kala dhiibo oo cadaaladaas lagu shaqaystaa nooroon qabiilaysa waxba ma tarayso qabiilna qabrina lama galaayo waxaan ka codsan lahay inay dhallinyarta badan oo waxbaratay ayaa joogto beledka inay shaqo abuur loo sameeyo shaqo abuurkaasna qof walba iyo xirfadiisa aqoontiisa ahaan oo loogu raadiyo oo markaas sii sinaan shaqada si sinaan loo helo yacniisan qabiil iyo walax oonan yani la sameynin dhammaan dad badanaa jiro oo waxbartay laakiin hadda oo ah oo yani dhismulaar ahoo shaqo yani aqoontoodii oonsan ku haasanin iyo sheeg wax oo xirfad yani wax oo yani oo kii shaqo ah dadkaas yani in shaqo abuur loo sameeyo oo yani si cadaaladna shaqadaas laysku siiyo waxaan ka codsanayaa maadaama aanahay arday waxbartay ilaa aan marayno heer jaamacadeed shahaadadii aan haysano haddana guriga aan kusoo laabanay oon maasha allah faamiligayna aan iskaga xoog qabanayno oon jikooyinkii aan kusoo noqono ku jirno waxaan dhihi lahay faara qabiilka iyo yacni sida shaqada loo raadina ha layska dhaafo aqoon ahaan ha loo raadiyo soomaalida waa isla wada dhalana ree hiiraana waa isla wada nahay qof walba wuu baahan yahay waxaa arkaysaa dad isla wada dhashay mise qabiil ahaan ah oo hal meel ka wada shaqaynayo adna aaqi shaqaalaan tahay maxaabaa markaa dhaadina garbeshin iyo in adeerkaa ay keena camal laysku keenayo marka waxaan ka codsan lahay taas in laga dhaafo dad waxbartoo gobolka u dhashan aan nahay shaqadana waa uwada baahannahay shaqadana la wada siiyaan jeclaan lahay sanad kasta waxaa jaamacadaha dalka ka qalanjibiya kumanaan dhalinyaro ah kuwaasoo barto kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha lagu dhigo haddana shaqo ku waayeen cilmigii ay barteen